xildhibaanana iska jaran golo shacabkiiyo golo wakiilada jubbaland maamulka gobolkiio kan degmada doolow iyo weliba kormeerka suubyana dhuulbileeran oo lanku tiragalay in lakadhisa isbitaalka gobolka kaasoon edeega kora dhammaan shacabka gobolkaasi tiyo baahiyeen gabaan mas-uuliyiinta iyo markiio arageen goobta lanku tiragalay dhismo isbitaalka weliba lahadalana warbaahinta yoona sheegeen in la baahiye in lagu qiibgaada dhismo isbitaalka gobolka kaasoo hadda laku bilaabo doono degmada doolow marka waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta isbitaalka isbitaalkan wuxuu ku fadhiyaa dhul kun iyo konton mitir ah ayuu ku fadhiyaa marka waxaan rabaa inaan baaq u diro aqoon-yahanka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa u dhashay gobolkan dhakhaatiirta oo dr mataqaanaa shaafi uu kow ka yahay ninka la yidhaahda baashe insha allahu tacaala doctor cabdicasiis oo indhaha soomaaliya mataqaana ninka uu sarreeyo ah maanta halkaan inay yimaadaan waxaa weeye ay ka tala bixiyaan waxaa la go'aansaday ummadda qurbaha markay aragtay waxay go'aansatay in isbitaalkan loo dhisa dadka muxuuah deegaankan laga dhiso ummaddii degganayd markii lala tashakadayna aad bay u soo dhoweeyeen iskaashigaasuu ku dhismay dhulkana lagu helay isbitaalkanna wareeggaa lagu sameeyey waxaana rajaynaynaa sida aan rajaynayno insha allahu inuu dhismo sida la rabana uu dhismo oo hankii loo dhistay iyo qaabkii loo sameeyena la samayn doono insha allahu habadaaho laakiin waa la samayn doonaa waxay u baahi u qabaan inay helaan isbitaal weyn oo maaragtay danahooda ay ku gutaan oo lagu daaweeyo hooyada qallinka u baahan maanta haddii wax ku dhacanayso yuuma hesho cunuga yar maxaadoo kayte bahalkiga nafaqa darrada ah oo karantiilka u baahan karantiil toos ah oo maantayto uu maaragtay helaya ma jirto caafimaad u maqan yihin turki hindiya meesha arsaba ka sugaysa hawaasa may u kala maqan yihin waxaa u geeyey isfaalaan isbitaal yaro waxaa noogu yaalla haweenka iyo nafaqadarrada iyo lagu sameeya marka waxaan baaq guud u soo jeedinayaa wasaaradda caafimaadka jubbaland dowladda jubbaland dowladda federaalka soomaaliya jaaliyadaha soomaaliyeed guud ahaantood iyo gaar ahaan jaaliyadda ka soo jeedo gobolka gedo in ay u istaagaan oo waa sadaqo jaari eh ay ayaga lafahooda iyo waalidiintooda iyo awlaaddooda ula baxaan wixii ay kaga qayb qaadan lahaayeen istaalkan waana wax aad iyo aad looga xumaado inuusan lahayn dhakhtar weyn oo la seexan karin qof hadduu caawa jabo ama hooyo mulayso oo dhibaato ay haysato meel la geeya aysan lahayn meel ay seexata aysan lahayn aad iyo aad ayay noo dhibaysaa meelaan joognaba marka bulshadana daawanayso insha allah waxaan ka codsanayaa oo gobolkan ka soo jeedo in ay qof walba mas-uuliyad ay ka saaran tahay waxaad doonto baro caafimaad baro wax kasta baro inaad ka qayb qaadato isbitaalkan sidii loo dhisi lahaa dowladda waxaan massage u farahayaa waa in dowladdan soomaaliya federaalka madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud inay caafimaadka gobollada gobolka gado ay ka warqabaan ay u soo diraan maxay ahayd ii sheeg wixii loogu tago ay bixin karaan gobolka gadaya xilligun waliba wuxuu ku midayaa gobollada dalka oon la hayna isbitaal weyn oo daboolo kora baahiyo caafimaadka iyo qabaan shacabka gobolkaasitii ka dhaqan